waxaan rabaa annagoo og daruuf iyo wax kasta ay ku shaqaynayaan inay haddane dhacdadii shalay dhacday aanu wax loo dulqaadi karin aynay ahayn sidii halkan uu ku sheegay taliyaha kusimaha taliyaha sidoo kale kooxda heegan ay soo bandhigeen intaas waa kumaasdi laakiin intaasna qanci mayso ummadda soomaalina qanci mayso mana yeelayno ogaada annagana meeshaan sii joogima karno idinkana joogi maysaan waddankan waa shabaab loogu guuraa haddaan idhaahda dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yeelay ma leh waxaan rabnaa hadduu ilaahi yidhaahdo taliye waxaan u malaynaha taliyaha si aydhin meeshu waa igaga muuqday waa fadhiyaa jaraal keliya in hadduu ilaahi yidhahdo maalinta isniinta beritu waa jimco shaqeeya sabti axada haysataan isniinta waxaan rabaa in meeshaan inaa imaado ama axadda axaddan ballano sax waa tiri waa maadsan tahay axadda halkaan inaa imaado aan dadka u gudbin waxaan hayno uu suu taliyaha yidhaha in nidhahdo annaga waa qaldannay annaga fashilkaas keennay inaan nidhaahdo sababtoo ah magaalada waa xirnay waxaan ogsoonahay inuuna gaari dhaafi karin uuna u bixi karin jidcadyaashu waa xirnay dadku waxaa la gelshay ciriiri haddana suuqa xamarweyne in dhacdo ay ka dhacdo aan niraahdo way baxsadeen taas wax la yeeli kara maahan mana ma dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaya dad badana xilkooda ku weydoono hadduu ilahi rabi subxana wa tacaala haddii kale soo maahan anaa xilkiga ku weynaya ogaada haddaan inta sameeyo anaa xilkiga ku weyna aniga uma joogo meeshaan umana imaanin shacabkana xilkan uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar bulbuuf ku socdaa gurigeyga iisii dhex joogo uma joogo meeshaan waxaan u joognaa ummaddeena aan u qidmeyno ummaddu waxaan u qidmey karnaa waxay rabaa inay naga helaan haddee naga heli waayan qof meeshaan sii joogaya ma leh taas waa ballan taliyayaal waxaan codsanaa beri inaad shaqaysaan saa dambe shaqaysaan hadda halkan isugu nimaan dadkan aan u sheegno waxaan hayno